faafahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa weerarkii shalay ay magaalada muqdisho ka geysteen kooxda al-shabaab gaar ahaan hoteelka iliid ee ku yaala xaafadda liido ciidamada amniga ayaa xalay soo gabagabeeyey howlgalka kadib markii ay tuugteen maleeshiyaadkii al-shabaab ee halkaasi galay xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray waxaa isi soo taraya khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay gelinkii dambe lagu qaaday hotel iliid oo ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho waxaana tirada dadkii ku geeriyooday inta la huba ay gaarayaan toddoba-iyo toban qof marka lagu daro hal qof oo ka mid ahaa dhaawacyadii la geeyey cisbitalka digfeer oo halkaasi ku geeriyooday waxaana tirada dhaawacyada ay ambalaasyadu qaadeen ay gaarayaan labaiyo afartan ruux oo la kala geeyey cisbitaalada umma keydsanay iyo digfeer sida uu v o a u sheegay madaxa amiin ambalas doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan afhayeenka ciidanka booliska sadiiq aadan cali oo xalay goor dambe la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo inta ay la eg tahay khasaaraha goobta ka dhashay inna lilahi wa inana raajicuun allah u naxariisto muwaadiniin soomaaliyeed oo ku nafmaayey qarax ay qolyaha argixisada ahaa u soo abaabuleen galabtay shantii iyo sagaal daqiiqo ama koob iyo tobankii iyo sagaal daqiiqo ayaa qarax ismiidaamin ahaa oo loo isticmaalay gaari laga soo buuxsho walxaha qarxa iyo argagixiso islamarkaasna rabtay inay khasaare geysiiso dad shacab ahaa oo ku jiray hoteelka iliyad ee ku yaalla degmada cabdicasiis qaraxa marka uu dhacay argagixisadu gudaha ayay u galeen hoteelka waxaa meeshaa ku dhintay khasaare dhimasho ayuu qaraxu keenay oo gaaraysa lix iyo toban qof koob iyo toban qof oo shacab ah iyo shan ka mid ahaa naftihalligayaasha ugu talagalay inay naftooda iyo nafta shacabka soomaaliyeedba gumaadaan sidaasoo kale waxaa meesha ka dhacay dhaawac gaarsiiyey ilaa saddex iyo toban qofood oo goobta ka agdhowaa dadkaas dhaawaca iyo dhimashadu waxay isugu jiraan shaqaalihii hoteelka iyo dad shacab ah goobta ka agmarayey iyo argagixisadii iyagu soo abaabulay qaraxa inuu meesha khasaarahaasi ka gaarsiiyaan saasoo kaleeto waxaa jira burbur hantiyeed oo soo gaaray hoteelka iyo gawaaridii dadka shacabka ah oo jidka ka agdhowaa agaarka marayey howlgalka oo xoogaa yar dheeraaday wuxuu soo gaaray ilaa tobankii fiidnimo sababta uu nolo dheeraadana waxay ahayd in aan yarayno islamarkaana aan ka taxadarno inuusan khasaaruhu intaas sii dhaafin oo khasaaro badan meesha uusan keenin hoteelku wuxuu ahaa hotel dad shacaba ay isugu yimaadaan oo loo soo shaah tago marka ujeedka argixisaduna keliya wuxuu ahaa inay khasaaraha ummadda kordhiyaan waxaa hoteelka laga badbaadiyey dadwog gaaraya ilaa saddex boqol oo qof oo isugu jira dad shacab ahaa iyo shaqaalo dowladeed oo hotel ku sugnaa sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax ayaa isaguna ka hadlay qaabka uu weerarkani u dhacay waxa ay kooxaha argixisadu kusoo qaadeen hotelkan oo dad soomaaliyeed oo ganacsato ah oo jecel dalkooda inay hormariyaan ay halkan ka dhisteen weerar sida uu sheegayna weerarkaas dhowr saacadood gudahood ciidanka amniga guud ahaan laamaha amniga isku wada jira iyo booliskaba waxay si wada jira u soo afjareen weerarkii halkan lagu soo qaaday dad badan oo shacab ah oo hoteelkan u yimid inay wakhti ku qaataan baa halkan ku jiray oo laga badbaadiyey argagixisadu mar walba waxay isku dayaysaa inay qalbi jabiso shacabka magaaladan deggan oo runtii marxalado adag soo maray dadka eheladoodu ay dhibaatada ka soo gaartay weerarkani ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed cabdikaafi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka magacayga xildhibaan maxamed cabdikaafi maxamed waxaan joogaa meesha goobta ay wax ka dhaceen hotel iliid innaa lilahi wa innaa ilaahi raajicuun meeshaan waxaa ka dhacay fal argagixiso aad u foolxun waxaa ku dhintay dad aad u tiro badan oo aanan tiradooda ma garan karo waa iska mugdi mugdi laakiin qiyaasatan aniga faamil ahaan waxaa igaga dhintay laba ruux oo laba wiil ah saddex qof baa ku jiray oo faamilkaa oo duurka ka soo tegey nin ka mida safar ayuu ka yimid garawuu ka yimid nin ganacsada abuu ahaa gurigaygu joogay maanta qada isaga meesha lagu casumay nin kale oo yar agaasimo wasaaradda gaashaandhigga isna ah iyo nin kaleoo janana saddexaas aniga faamil ahaan gurigay ka soo tegey laba ka mida meydkoodii allah u naxariisto jaranjaradaan lagu dilay gaarigaan iga dambeeya hadda saaran yihiin intii kale oo ku dhimatay iyo iyagana waxaan leenaha ilaahay jannaya raxmaha siiyo waa musiibo waxaan leenaha ilaahay musiibooyinka noocaanana dalkaa ka qabay tir ahaan anigu aad uma sii dhexgelin jaranjaradan labadaa nin ka soo qaaday inta jaranjarada aaggeedaana afar nin baan ku arkayey oo qayb dhar booliis qaba oo aan u malayna ku shabaabkii waxaasin ahaayo inay dhonnow laakiin afar qof meelahaasaan arkay labadaa nin markii isku meel aan ka soo qaadayna waa ka soo noqday shay uma sii gelin aniga goobta kuma sugnayn haddaan imid oo ciidamada ay soo keenay sidoo kale dadkii goobta ku geeriyooday ayaa waxaa ka mid a howlwadeen ka tirsan waaxda ka hortagga askaraynta carruurta ee ciidanka xoogga dalka sida uu ku warramayo agaasimaha guud ee wasaaradda gaasha brofesor sakor jaamac giire allah yarxamo waxaa naga dhintay xubin ka mida wasaaradda gaashaandhigga daahir cali warsame anadal meydkiisa meesha ka soo qaadnay aan ugu wadnana isbitaalka madiina waxaan uga tacsiyeynayaa dhammaan eheladiisii asxaabtii dhammaan xubnihii wasaaradda gaashaandhigoo la soo shaqeeyey tacsiyaasbaa maanta la gashay ilaahayna ha u naxariisto isaga iyo dhammaan inta kaloo meesha ku dhimatayba oo soomaaliya milkiilaha hotel eliite xildhibaan cabdulaahi axmed nuur oo isaguna saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday hoteelkiisa aanu waxba ka bedelaynin howlihii shaqo ee uu bulshada u hayey aniga dabcan wax hadda niyad jab gaarah oy ugu leedahay waa ka xumahay runtii waana aad ugu xanuunsanayaa dhimashadii iyo dhaawacii halkan ka dhacay laakiin igama niyad jabinaysa yacni dhacdo kastoo aan kugu dhicina sideeda waxa oo kugu dhacdo aan ku dhansiin waxaa la rabaa inaad adeeg iyo iyo ka qaado ma aha inay niyad jabiyaan waana howshii aan halkan ka haynana waa sii wadaynaa howlo kaloo cusubna waa sii geli doonaa insha allah hadii alla waa sii waa sii laba jibaaraynaa nama niyad jibinayaan hadii alla intaas walaal waxaan u daynaynaa heedaha amniga heedaha amniga aan u daynaynaa ayagaa iskale baaritaankii iyo wixii kasoo kordhanaya dabcan iyagaa la wadaagi doona warbaahinta ee wallaahi waxaan is leeyahay wixii dhacay iyo tirakoobkoodii iyo intaasba waxaan u daynaynaa haddii alla wadarak raali noqdo heedaha amniga oo uun gacanta ku hayay oo ayagu markii horena usoo gurmaday loo soo gurmaday oo maxaa la dhahaa nimankii cadowga ahaana meeshii ka dadkii shacabka ka badbaadiyey intoodii badneed dabcan in aan aad u jecelnahay ayaa naga dhimatay inna waa naga dhaawac weerarkan lagu qaaday hotel eliid ee magaalada muqdisho ayaa ahaa mid aad u culus waxaana uu ku soo beegmay xilli galaba ay gudaha hoteelka aad u soo buuxdhaafiyeen dad isugu jira siyaasiyiin iyo shacabka kale ee magaalada muqdisho oo halkaasi u tegey inay wakhti iyo nasiino ku qaataan kasakow tirada toddobiyo tobanka ee la shaaciyey inay goobtaasi ku geeriyoodeen ayaa waxa soo baxaya shaki badan oo laga qabo in kasaaruhu uu sii kordhi karo waxaana jira baaritaanno laga wado burburka hoteelka iyo goobaha ku dhow oo ay dhici karto in meydad laga helo waxaana saraakiishu amnigu ay sheegeen in ilaa iminka hoteelka laga soo badbaadiyey saddex boqol oo ruux wixii baaritaanno ah oo intaasi ku soo kordhana ay saxaafadda la wadaagi doonaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho